agaasimaha guud ee wasaaradda beeraha iyo waraabka jubbaland maxamed mursal xirsi ayaa tilmaamay in isbeddelka cimilada uu si weyn u saameeyey dhinacyada nolosha bulshada beeraha iyo deegaanka kuwaas oo ah ilaha nolosha bulshada soomaaliyeed waxaan rabaa si gaara inaan usii bogaadiyo in tiirkan environment and climate change lagu daray oo micnaheedu ay tahay dowlad ahaan jubbaland inaan usoo jeesanay wax ka qabashadii arrimaha deegaanka iyo isbeddelka cimilada oo ah arrin saameyn fara badan hadda xilligan la joogo ku haysa wax walba oo ku hareereysnaa nolol maalmeedka oo igu horeyso cuntada isbedelka cimilada markii la dhaho bedelku negativena waa leeyahy positivena waa leeyahy wax walbana khayr iyo shar labadaba waa wataan isbedelka cimilada marka aan dhahno qaybteeda negativeka ah ee saameynta yeelatay baan ka hadlaynaa cimiladii adduunka oo dhan baa meel kasta laga dareemayaa inay isbedeshay meel kastana waxaa laga dareemayaa qeyb ay isku bedeshay oo nolosha saameyn ku yeelatay isbedelka cimilada bini aadanka keenay kullu ilaahay baa watay oo ilaahay ilaahay bay wax walba ku dhacaan laakiin hadda sida la hadalhayo waxa weeye isticmaalka qaldan iyo pollutionska hawada lagu furay iyo qaabka nolosha loo maareeyey bay ku bilaabatay inay cimiladu sidaan isku bedesho cimiladu markay isbedeshayna waxaa soo baxay negative impact oo ku dhacay qaabkii nolosha dhammaantiis oo ugu horeyso cuntadii beerihii oo ay wajaheen xaalado aysan ku bixi karin xoolihii kadaalika oo wajahay ayagana xaalado dhibaato ku ah noloshii xoolaha ama tarantii xoolaha isbedelka cimilada badda gunteeda waa ka dhacay baddii iyo kalluumaysigii saameyn xoog lagu ku yeeshay ama berigii hore badda inay abaar ka dhacday xataa ma ogeyn beri dhaweytaa ogaaday badda dhexdeeda inay abaaro ka jirto kolay agaasimihii wasaaradda kalluumaysiga lagu joogaa marka isbeddelka cimilada inaan qorshe ka samaysano as state sidii sida agaasimaha uu sheegayba aan ula qabsan lahayn first stateku waa dhibta inaa dadku ay la qabsadaan in isbedelka cimilada uu dhacay inay la qabsadaan laftirkeeda wax badan oo waqti abay qaadanaysaa tusaale haddaan kasoo qaato arrimaha beeraha hadda oo ayaan u dhundulolaaye cayayaano cusub oo aan jiri jirin oo aan ka jiri jirin dalka iyo deegaanada jubbaland yaa imaaday maqo ma dabaylahay noo soo raaceen ma temberaturekii isbedelay bay ku dhasheen oo barbaariyey weli baaritaan ma ku haynaa laakiin